magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu dhiirigelinaya arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka munaasabadda lagu siinayay shahaadooyinka ardayda ayaa waxaa kasoo qaybgalay culamaa udiinka degmada kismaayo maamulka masjidka xareed yarow iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid a culamaa udiinka kasoo qaybgashay munaasabadda ayaa waxay ugu baaqeen bulshada soomaaliyeed in lagu dadaalo barashada qur-aanka kariimka waxaan laga doonayaa walaaliila qur-aanka ilaahay markiina lagu waaniyo oona la xasuusiyo qalad kastoona laga galay iyo wax walbana lagu sameeyey inaan istaagno cinda kitaabillaahi subxaanahu wa tacaala oo qur-aanka walaali raggii dumarba aan ku camal falno ku dhaqanno taasna allah laga ilaha subxana wa tacala hina waafajiyo dhammaantiina ragga iyo dumarba hooyooyin iyo odayaal iyo culummaba dhammaan waxaan alla ka baryay subxaana wa tacaala kuwa qur-aanka kariimka ee xambaara ee sii gudbiya allah inaga yeelo subxaanahu wa tacaala waxaan gabdhaha ku dhiirigelinayaa insha allah raxmaan gabdhaha ducaadda ahee qur-aanka dhameeyey tafsiirkiisa waan u baahannahay haddaanay reer kismaayo inay galaan iyagana booskoodii ayna meeshaa uga tegin ay soo saaraan gabdho badan oo ducaad ah oo tafsiirka yaqaana soddonkaas gabdhood ee qalinjabinaya iyo maaqantirada intay tahay soddon iyo lix dhammaan waxaa laga rabaa sanadkan sanadkiis inay iyagana arday soo saaraan oo ay dacwada meesha uga tegin cilmigana uu noqon waan bartay oo keliya ee ay noqoto mid ay uga faa'iideeyaan gabdhaha oo dhan iyo haweenka oo dhan waxaan hambalyo leeyahay una mahadcelinaya ardaydii dhanka wiilasha iyo gabdhahaba juhdiga bixiye wakhtigoodii ka faa'iidaystay mutaystayna galabta in xafladdan loo qabta lagu takriiminaya khatmiga macnaha tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo runtii ay shicaar u tahay limidli haada falyacmal ilcaamiluun ha lagu dayda dadkaas oo kale siday u shaqeeyeen ha loo shaqeeyo waa arrin runtii dad mudan in lala saaxiibo shaqadoodana shaqa laga dhigta ayagana lala rafiiqa mudan weeye waan u mahad celinaya jazaakum allahu khayran waa wax qaali ah in laga faa'iidaysto dhallinyaradaas dadaalka bixisa in lagu daydo kitaabka alle barashadiisu qiimo badan bay leedahay marka maadaama dib layga haysto waa soo koobayaa ilaahay ha idin barakeeyo dembigeenii ki waalidkiikeen waalidkeenba allaha dhaafo sharka iyo aafooyinkiiyo balaayada jirtana allahna gara mariyo dad alla subxaana wa tacaala xadhiggiisa haysta diintiisa u taagan fidiya faafiya barta ku dhaqma allah naga dhigo ugu dambeyn sheekh axmed oo ka mid ah culamaa udiinka ugu waaweynay degmada kismaayo oo shahaadooyinka guddoonsiiyey ardayda ayaa soo xiray munaasabadda ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala noo suurtageliyey in uu noo dhammaado ilaahay kalaamkiisii subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka waan soo wadnay saddex iyo toban bilood masaajidka xareed yarow xaafadda guulwade magaalada kismaayo runtii wuxuu u socday casharku si habsami leh oo ay mahadsan yihiin guddiga masaajidka oo u horeeya sheekh cabdi tarey cabdimadoobe oo uu ku xigo mu-adinka iyo imaamka iyo khudamada kale ee masaajidka oo intaasba u taagnaa sidii si hagar la-aan ah dursigaas ugu socon lahaa xerta meelaha kale ka imaanaysa fara badanna wax u diyaarsan ay ugu imaan lahaayeen runtii si wanaagsan oo degan